bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga somalilan maanta way bishii lix iyo toban tahay waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oon doonayo dhowr mawduuc oo isu imanaya inaan kaga hadlo nuxurkeedu inuu yahay xaflad shalayta ka dhacday gobolka bari ee puntland oo ay ka qayb galeen madax dhaqameedyo fara badan oo ka soo jeeda somalilan iyo siyaasiyiin ku jirta golaha golayaasha qaranka sida golaha guurtida oo halkaasi lagu marti qaaday oo xafladdaasi ka qayb galay shalayto xafladdan waxaan u arkayey laba weji inay lahayd weji dhaqan oo caleemasaar bay lahayd weji labaad oo siyaasadeedna way lahayd waxaa haddaba xubnihii dhinaceenna ka socday ama somalilan adhaahday ka socday ee xafladdaasi ka qayb galay kamid ahaa hogaamiyaal dhaqameedyo ka mid yahay boqor buur madow boqor buur madow khudbadiisii baan jeclahay inaan horta dadka dhowr kelmadood intii aan maqal iyo intii dhegaysatayba ugu celiyo wixii uu halkaa ka yidhi haddii aan qodobka hore eego wuxuu yidhi waxaanu ku soconnay tala qaran oo aanu u soo anbabaxnay oo uu madax ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo shacabkii iyo madax dhaqameedkiiba ay nagu ogaayeen oo ay nagu soo ambabixiyeen qodob labaad baa ku jira hadalkiisoo ka mid ahaa muuse culays baan muuse madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan culays baanu ku saarnay ragga iyaga dhaqanka ee inaan ummaddan walaalahi dagaal iyo colaad iyo rabshad aanay u baahnayn waxaa hadalladiisa ka mid ahaa oo ou aad weliba u adkeeyo oo u taakiidiyey inaanay ummaddani dagaal iyo rabshad u baahnayn inaan shacbiga shacbigu aqbali karin ama aanu ogolaan karin dagaal iyo rabshad lana kala qaybin karin bal hadda ereyadaa aada u dhadhamiya ereyadaa waxaa wanaagsan in aada loogu dhug yeesho ee uu ku hadlay isagoo sidiisku kalsooni ku badani ku jirto oo u haysta inuu weliba cid ku matelayo halkaasi uga hadlay waxaa daba isweydiin lo oo aada cajaayib u ah dhinaca kale golayaasha qaranka iyo xukuumaddu waxay iclaamiyeen oo golayaashu ka fadhiisteen oo warkeeda aynu ka dharagsannahay in ciidamada qaranku ay xaq u leeyihiin xuduudahooda inay gaadhaan in ciidamada qaranku ay xaq u leeyihiin dalkooda gudihiisa inay guurguuri karaan inay ciidamada qaranku ay xaq u leeyihiin inay sugaan ammaanka xuduudahooda waxaan u malaynayaa arrintaa uu kaga hadlay buurmadow halkaa iyo arrinta hore ee xukuumadda iyo golayaashu ay jeediyeen ama ay ka fadhiisteen inay laba aan iswaafaqsanayn oo iska hor imanaya ay tahay waxaana halkaa ka muuqata in qof in dadka qaar waxay doonaan iyagu ay yeeli karaan oo ay samayn karaan waxaa hadalladiisa ka mid ahaa in ciidamada la kala raro waxaana go-aamada golayaasha ku jiray in ciidamada xuduudaha gaadhaan labadaa bal ciddii iswaafajinaysana iyadaynu ka sugaynaa aynu marti uganna waxaana daba isdul taagaya oon uga jeedaa inaan hadalladiisa soo qaata aan uga dan leehay waxa weeyaan cadaalad darro fara badan oo jirta oo waddanka gudihiisa ka socota oo dadkii ay u muuqdaan qaar iyagu waxay doonaan ku hadli karaa goobtay doonaanna tegi karaa waxay doonaanna ka jeedin karaa siday doonaanna u dhaqmi karaa siday doonaanna u dhigi karaa iyo dad haddii intaa iminka uu maray ay maraan xabsi iyo xadhi ku mutaysan karaa labadabana waynuu soo joognay tusaale yaroo kooban baan idin siinaya naciime abwaan qorane waxay tagtay muqdisho waxay ka hadashay xaflad miidiyahana waa laga wada arkayy iyadu ra'yigeedii iyo kaskeeda ayay dee ku hadashay waxay tidhi soomaali ayaa la kala qoqobayaa halkanna dee boqor buur madow wuu ku caddeeyo wuxuu yidhi lama aqbali karo lama aqbali karo in la kala qoqobo waxaanu u daynaynaa dawladda iyo mas-uuliyiinta iyo hogaamada in dadka qaarna sharcigu qabto dee qaarna sharcigu aanu qaban iyagaanu ka sugayna aanu u daynaynaa waase shee u baahan inaanu isbarbar dhigno oo dadka u iftiimino waxaa kaloo jirta in golayaashii qaranka qaarkood ama magac dhaqan ha sitaan ama magac xildhibaan ha sitaan iyagoo xildhibaana ah ay xafladaha joogeen anugu aan u haysta ina dhaqan iyo siyaasad labadaba isugu jirto waxaana muuqataa oo hore aynu u ogeyn waxyaabo badan oo hore cadaalad darro ay uga dhacday oo ina soo maray waxaan leeyahay golayaasha iyo dawladda maanta joogta dadka in cadaalad iyo sharciga loo sinaado oo lagu dhaqaa waa shay muhiima islaaminimada ayna faraysaa waxaase iminka muuqata inaan dee loo sinayn oo aan loo gudboonayn annagana waa waajibna saaran inaanu dadka u iftiimino wuxuu aada ugu tirmaa tiraabay inay ji inay inay inay ciidamada jooga jiidahaasi sabab ay isu hor fadhiyaan aanay jirin dee labadaa go-aan waa laba go-aan oo iskhilaafsan dawladdaana caddayn doontaa sharcigu inuu dadka u siman yahay iyo inaan loo sinayn waxaanu arrintaa u dayn doonaa hay-adaha ammaanka sida wasiirka daakhiliga iyo taliyaha biliiska waxaa muuqataa in ciidamada biliisku iyagu ay cidday doonaan soo xidhaan anugu runtii ciidamada biliiska waxaanu hayaa ammaan fara badan waa duruuf adag bay ku shaqeeyaan xaalado kala gedisan oo dhaqaalaha waddanka iyo ka turjumaya u shaqeeyaan laakiin hoggaankoodu siduu u dhaqmaya siduu u dhaqmayaa waxaan isley si wacan maaha si wacan oo aada u qurux badan maaha ciidamada biliisku international waa inay u dhexeeyaan shacbiga mas-uul kasta oo dawladda xilo haya haddii i dembi loo qabsado ama loo raaco biliisku adduunku waxay u dabagalaan si caadiya oo ay su-aalo u weydiiyaan shacbiguna waa la mid iyagana waajibka saarani kaasuu ahaa laakiin waxaa muuqata oo aada u cad in cilla ciddii dawladda ama ay danaynayso inay biliisku si gaara u taargadgarayaan oo ay si gooniya u qabsadaan waxaa markhaati ka ah oonu sugaynaa oonu eegi doonaa dee in boqor buurmadow tallaaba laga qaado sharciga la mariyo isba soomaaliya xafladabuu ka hadlay oo weliba wax ka wuxuu ka hadlay oo waxa aan sheegay waxay ka hor imanayaan waxay ka hor imanayaan somalilantii iyo qarnimadii la sheegaye dee ama tallaabadeedaa la marin doonaayo wasiirka arrimaha gudaha ee maxamed kaahin iyo cabdillaahi fadal way marin doonaan oo sidaa niciimay saddex sannadood saari doonaan ama isagu sharcigu ma qabtay dee noqon doontaa taana waa loo wada joogi doonaa waanu eegi doonaa xildhibaanada golaha guurtidana waxaan leeyahay dee waxay la mid yihiin dadka weliba iyagu xasaanad gooniyana weysaan waxaa kaloo iyaduna su-aalo looga bahan waxa iyagana u fasaxay inay meeshay doonaan ka degaan dadki kalena u diiday arrintaasina waa arrin u baahan tafaasiil dheeraada in laga bixiyo oonu jecellay inaanu tafaasiil gooniya ka sii bixinno arrintaasi waxaanu eegaynaa tallaabadeeda iyo waajabaadyada laga qaato haddii alla yidhaahdo aad iyo aad baan idiin salaamayaa saxaafaddana waan u mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu